waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey bardacad oo ah siyaasiga rugcadaaga ah isagoo ka hadli doona arrimaha barcadbadeed
lahaanaysan hadalkaan ku noqnoqday baac clarificate inaa waxyaalaha qaarkood meesha ka caddeeyo mar laba meelood baa lasoo hadal qaaday oo oo ahayd somaliland iyo puntland bay isku xirmaano soomaali intay kala degi weydey bay dejiyaan marka waxaan rabay inaan dadka xusuusiyo waxaan dadka wada waqabin waxaan u malaynayaa labadii kun inay ahayd iyo inay ahayd laba laba kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii inay ahayd baana kala garanaya ee waxaa jirtay hadda ka hor in wafdi loo diray hargeysa ina ibraahim cigaal oo lagu tuhmahayey inuusan rabin soomaali inay kala googo'do u tegay wafdigan raggii ku jiray waxaa ka mid ahaa nin halka inoo ku yimid oo azari halkaana waa ayaan dhexaasa inoo ku yimid weliba ofar baa loo sameeyey waxaa la yidhi war waxaad yeelaysaan haddaad rabtaan dood goboleedkaas aynu isu keennay madaxdii idinku noqda laakiin intaynu isu yimaadno waxaynu qaban karraa qabano oo ah in dhulkan la dejiyo laysuna keeno haatanna waa tu idiin sheegahayey axmed rag baa hadalkaa ku ku maqmaqan oo uu ka mid yahay calibaashi iyo buubaa iyo nin isaguna ku dhex jiro oo morgan la yidhaahdo yaa isagana ku dhex jiro xaalkaas wax ka waday laakiin nairobi buu joogaa isaga hadalkaas ka dhexeeya taas waxaan rabay inaan midaas ka shaafeeyo marka i ay wax kala sifayl ahaydna wasiirku iga raalli ahaanaya waxyaala waxaa jira aan la sheegi karin oo kala sifayl ah midda kaleeto halkanba waxaa lagu soo qaada qoladii ashahaada la dirurkiiyo waxaa laga dhigay qolada tan antiteroristiga ah qoladan waxay u timid oo ashahaadala dirurka nimanka la yidhaaha ku yimaadeen waagii xasan daahir aweysiya ragiisii duuleen xaggaas duulaankii waxay ahayd baan malayn waqtiyadaas bay ahayd marka markaas kabacdi baa waxaa la sameeyey unit liiskaas ka mid ahoo sirdoon ah oo dadkaa la dirira qolada tanuna waa u riyaaqday maraykanku iyo wixii la mid u riyaaqeen nimankan ashahaada la dirirka la leeyahay ma aha marka ciidan siyaasadeed oo goonidiisa u socda ee waa ciidan amniga ka mid ah saas u ahaa taariikh dheer buuna ahaa waxaana hubaa dhowroo lagu dilay baan idiin sheegaya waxaan malaynayaa in cabdullaahi maxamuud cadde maaqaansaa noqonaysaa waxaad ku gargartaa ina cabdullaahi maxamuud cadde cali guur gub weeye in lagu dhawaaqay baan u malaynaya lagu dhaawacay nin waaba u dhintay dhaawiciyo nin kaleeta isagana lagu dhaawaco la oran jiray jaamac xuseen nuurdir nin saddexaad waa lagu dilayba oo nin yaasiin la oran jiray oo dhowaantan isaga lagu dilay meesha ciidankan waa ciidan saasa ma aha ciidan oo siyaasadeed oo dhinac ka socda waa ciidanka amniga taasaan waxaan rabay ragga hortuusan ka warqabin inuu inuu saas u ogaado marka aniga dee intaas waxaan kaba raacin lahaa hadalkii lasoo qaaday hadaayad midna uu yiri annaga agtayada kama dhicin waa dadka dawlada shisheeye intay soo kacaan kala baxahayaan meeshaas puntland dawladaha shisheeye dadka ay la baxahayaan waa dad soomaalida waa dhiiggiinii waa dadkiinii waa dad wax ku leh dhulka meesha aad joogtan lafteeda wax ku leh marka war wixii naga dhumaya ha naga dhumeene yaan foolxumo la qaadin intaa keliya weyye bahasha foolxumo la yidhahdo faarad weeye dunyada lama dhaafsado maalin xoogaa aad faxfaxdayso waxaa ka ka wanaagsan gobonnimo gaaji og iyo dhibaatada waa la ogolaadaa wixii kugu dhaceen aan ku dhec kugu dhaceen laakiin foolxumo lama qaato marka reer puntland horta reer dadka waa dadku waaba qaylqayliyeenoo markii ay dhacday in waxyaalo laga waxay laakiin hadda wixii ka dambeeya ha layska jiro xaalka isaga intaa un weeye aniga waxaan
mahadsantahay cabdicad